askarigan dilka geystay ayaa waxa uu ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka ah gaar ahaan kuwa loo yaqaano ilaalo qaran waxaana falkan dilka uu ka dhacay isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho ninkan shacabka ah ee uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka ah ayaana lagu magacaabi jiray muriidi maxamed cali waxaana dhacdadan naxdinta le ay timid kadib muran soo kala dhexgalay laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo mid weliba uu kan kale rasaas ku riday goob ay ku sugnaayeen dadweynaha waxaana rasaastaas sida bareerka ah loogu riday goobta ay dadweynuhu ku sugnaayeen ay haleeshay ninkan shacabka ah ee geeriyooday iyadoo ay xusid mudan tahay in aabbahan uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka uu ka tegay siddeed carruur ah oo laba ka mid a yihiin kuwo yaryar aabbaha dhalay muriidi ayaa isagoo ku sugan goobtii ay dhacdadu ka dhacday waxa uu saxaafadda kaga warbixiyey sidaay wax u dhaceen
wiilkii gacanka ka garkaranaa dishay haddana waxaa u baahnaha in wiilkaas haqiisa lee soo biciyo ilmahaas agoon oo laga dhigay inuu la daryeelo sideed caruur daadiis waa afartan gardaraan lagu dili waa usoo ilmiis wax utaysta oo hadda uraadsanaayo shaay wax banaan uraadsanaya ayaa gacan gardaran dishi ninka dilina waa cayaan eletri laga keenay oo halkan ku jira oo dilay waana ka tilaabsaday waa kasii tegtay dalbadeeda inaa caruurtaas iska tegi iyo asaga ina macnaa inaa macnaa
sidoo kale waxaa isna warbaahintan la hadlay mid ka mid ah caruurta uu ka tegay aabbahan uu dilay askarigan ka tirsan dowladda federaalka wiilkan ayaa waxaa codkiisa laga dareemayaa murugada haraysay iyo aabanla'aanta soo food saartay isagoona tilmaamay in aabbahood si ulakac ah loo dilay islamarkaana markii la dilay kadib meedkiisa laga tillaabsaday waxaa maantuu dhacay laba nin oo isbuursanayso oo mid meesha kaamkan dhexdiisa ku soo cararay mid ka tirsan cilaalo qaran oo ciidanka elitariga ah yaabe markaas raashiin bariis noo keeno ceeriina iyo adeegiisa oo luuq ka sii baxo isgooska ay rabo mid oo elitariga laalo qaran ka tirsan aabeesoo luuq ka sii baxa bareercad oontoo rasaas ku dhuftay oo meedkiisana ka tilaabsaday asoon wax ogeen oo iska socdo tarbuun u soco raashiinoo noo keenay adeegoo noo keenay wuxoo galabsaday maleh wuxoo samaystana maleh masaakiin oo shaqeynaya oo ahaa wuxoo codka gabsaday maleh haddana aabba ma heysano balaana noogu dhacday miligaalakunoolnahay
askarta dowladda federaalka ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadweynaha iyadoona si maalinla ah magaalada caasimadda ah ee muqdisho looga soo calaamadeynayo falalka dilka dhacayo kufsiga ay geysanayaan askarta dowladda federaalka ee uu madaxda u yahay xasan sheekh mana aha markii ugu horraysay oo askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalka uu si bareer ah ugu togto qof shacab ah magaalada muqdisho balse dilka aabbahan wuxuu qayb ka noqonayaa dilalka sida joogtada ah ay askarta dowladda federaalka uga geysanayaan magaalada muqdisho iyadoona ehelada dadka la dilay ay warbaahintu ka codsadaan in cadaaladda la hor keeno dembiilayaasha balse dowladda federaalka ayaa codsiga dadweynaha mararka qaar waxay ugu jawaabtaa inay baaritaanno ku samaynayso cidda ka dambayso falalkan laakiin waa baaritaan aan afka baarkiisa dhaabsiisnayn sida ay tilmaamayaan aqoon-yahanada iyo dadka waxgaradka ah ee u dhuundalooda siyaasadda dowladda federaalka ah ee gabadhacleynta